wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya qarax saaka saacadihii hore ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir oo ay dadku dhinteen warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu yaraan saddex ruux ayaa ku geeriyootay laba qof oo kale oo rayid ahina way ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta waddada isku xirta isgoyska kilomitir foor iyo tarbuunka lagula eegtay kolayo gaadiida oo uu la socday taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka cabbaas amiin cali qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho ayaa lala bartilmaameedsaday taliyaha xilli uu marayay waddadaasi waxaana saddexda qof ee qaraxa ku geeriyootay ay laba ka mida ahaayeen dad shacaba halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha taliska xoogga dalka ayaan ilaa iminka ka hadlin weerarkan miino waxaana mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya dhinaca kale qarax miino ayaa maanta barqanimadii xaafadda daarusalaam ee degmada yaaqshid lagula eegtay gaadiid uu la socday guddoomiyaha degmadaasi axmed cabdulaahi cariif qaraxan oo waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa guddoomiyaha lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday qabuuraha barakaad waana markii saddexaad oo uu la kulmayo qarax miino guddoomiyaha degmada yaaqshid guddoomiyaha oo ay warbaahintu la xiriirtay ayaa xusay inuu ka badbaaday qaraxaasi waxaana uu hoosta ka xariiqay in haba yaraatee aanay jirin wax khasaara ah oo uu qaraxaasi geystay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho musharaxiinta haweenka iyo beelaha laheeb sooco ee u tartamaya baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee somalilan ayaa ku tilmaamay go-aan ay madaxweynaha iyo saddexda xisbi ee somalilan kaga dhaafeen lacagihii laga doonayay tallaabo guul u ah musharaxiinta iyagoo oo xusay in ay culays ku ahayd bixinta lacagahaas warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle mahadnaqa ay dalladda haweenka somalilan ku bahoobeenee nagaad u mahadnaqday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo saddexda xisbi ee somalilan ayaa ka dambeeyey markii madaxweynaha somalilan iyo xisbiyada siyaasadda ee saddexdaana sheegeen in ay ka daayeen lacagtii loogu talagalay ee sharciga ku waajibiyey taasi oo ahayd in ay bixiyaan qof kasta oo musharaxahi lacagtaasi oo ay midna xeerarka doorashooyinka ee somalilan qorayaan qaarna ay xisbiyada somalilan oo xeer hoosaadadoodu ay qorayaan in musharaxiintu ay lacag bixiyaan dalladda haweenka somalilan ee nagaad oo magaalada hargeysa maanta shirka jaraa'id ku qabatay ayaa waxaa u hadashay sucaad ibraahim cabdi islamarkaana ka mid a hablaha musharaxiinta aqalka wakiilada somalilan ee ka sharaxan gobolka maroodi jeex iyada oo ay hareere taagan yihiin islamarkaana la joogaan haweenka kala socday saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan kana yimid lixda gobol ee somalilan anoo ku hadlaya magaca hablaha musharaxiinta ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee gobolada somalilan inta joogta iyo inta maqanba waxaan doonaynaa halkan inaanu ka bogaadino go-aankii uu madaxweynuhu nagaga ku qaada culayska ah inuu naga bixiyo fiigi waxaan doonaynaa horta ugu horeyn inaan u mahadnaqno madaxweynaha qaranka madaxweyne muuse biixi cabdi oo sahlay oo noo fududeeyey inuu ka bixiyo lacagtii isdiiwaangelinta xeerka doorashooyinka ku qornaa ee musharaxiintu ku waajibiya inay bixiyaan lacagtaasoo dhan madaxweynaha ayaa dusha ku qaatay markaa kow waxaan doonaynaa madaxweynaha qaranka inaan uga mahadnaqno bixintaa uu naga bixiyey isagoo naga qaaday culaysna dul saarnaa mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa madaxda xisbiyada qaranka xisbi gowcid guddoomiyaheeda faysal cali xuseen guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere go-aankii ay ku qaateen iyaga iyo xisbiyadooduba inay dumarka iyo dadweynaha lahayb soocaba laga daayo lacagtii diiwaangelinta eeg xisbiyada ku waajibay sida uu dhigayo sharciga hoosaadka xisbiyadu taana abaal iyo mahad badan baanu ugu haynaa lacagtaasi culays badan bay anaga nagu ahayd maadaama dumarka ay culays dhaqaale iyo culays xagga qabiilku labaduba saaran yihiin oo labada ugu danaa marka koowaad inay dumarku soo baxaan ay saaxadda yimaan baaba nagu adkayd sababtaa waxaa lagu imanaya heer qabiil qabiilkana caqabadihiisuu leeyahay marka intaa yare imika timidba iyadoo caqabad badan kasoo baxday iyo dariiq dheer haddana culayska kalenu tabaynaa waa culays dhaqaale oo jiro oo aada u xoogan maadaama doorashooyinka dhaqaalaha ku baxa somaliland uu aada u culus yahay una xoogan yahay marka intaaba abaal baanu ugu haynaa waxaanu isugu nimid oonu halkaa u joognaa inaanu culayskaana laga dulqaaday aanu uga abaal celino abaal ugu hayno hablaha halkan isugu yimid ee musharaxiinta ahu lixda gobolba way ka socdaan saan hore u sheegay saddexda xisbi qaranna way ka kooban yihiin sucaad ibraahim oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaasi ku dartay in marka laga gudbo labada tallaabo ee dhinaca xisbiyada iyo xukuumadda gaar ahaan madaxweynuhu ay ku garab istaageen murashaxiinta hablaha ah iyo kuwa beelaha la haybsooco u sharaxan in haatan ay kubaddu taagan tahay ama ay joogto codbixiyayaasha somalilan gaar ahaanna haweenka oo ah tiro aad u badan waxaana dhambaal ay u dirtay ay ku baraarujinayso haweenka somalilan in hablaha ay soo saaraan iyadoo sheegtay in laga yaabo gobol kastaba in laba haweenah ay iska sharaxaan ta ugu dambaysa bulshada gobollada aanu ka kala nimid lixda gobolba ee habluhu ka u taagan yihiin waxaanu ka codsanaynaa intii dowladda iyo intii xisbiyaduba way hirgashay idinkana codkiina inaad ku caawisaan hablaha gobolkiiba waxaa laga yaabaa inay laba habloodo quri kusoo hagaagaan mid degaan iyo mid wakiileed laha hakranina soo saara ayaanu iyadana codsanaynaa waynu isku eegi doonaa doorkan muddo badan baa laga hadla habluhu ma soo baxaan waxaanay usoo baxayna sababo badan baa jira markaa bulshada hablaha waxaanu aada iyo aada uga codsanaynaa inuu gobol waliba ku xisaabtamo hablihiisa inuu gobol waliba hablihiisa dhexda ugu xidho inuu soo saaro waxaa la odhan jira bartay ka baxdaa waa bakayla galeen hadhow gobollaynu isu xisaabin doonaa yeek soo baxay aan soo bixin gobol walowba libinta qaado waa libin maanta libin baynu u taagana inay dumarkii soo baxaan tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay maalmihii ugu dambeeyey wafdi caalamiyii ku sugnaayeen gudaha somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa kuwaasi oo kulamo gaargaara la yeeshay xukuumadda somalilan xisbiyada saddexda ah ee siyaasadda guddiga doorashooyinka iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada sida haweenka iyo musharaxiinta qaarkood waxaana nuxurka ugu weyn ee arrintaasi lagaga hadlayay ay ahayd sida la sheegay in la dhiirigeliyo musharaxiinta haweenka ah iyo kuwa u sharaxan beeraha la haybsoco khadar maxamed cakule v o e hargeysa